soo dhowaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daandurey nuurow bal noo soo qaba intaan dhambaalada u gelin heesta waa tahay waxaan dhegaystayaasha u ciyaari doonnaa heesta luula iyo bashiir ibraahim cabdi
xidhinabada lagu fudhe gooligii galdooro gublaba kala u helay ama laga ubaxnoon lugbiyale ku yaaliyo ama laga ubaxnoon lugbiyale ku yaaliyo daaqda buura legdko gudulaata qurbadaan hoy gudulaata qurbadaan gudulaata qurbadaan hoy gudulaata qurbadaan ama laga ubaxno lugbiyale ku yaaliyo ama laga ubaxno lugbiyale ku yaaliyo dadda buura legidko gudulaata qurux badaan hoy gudulaata qurux badaan gudulaata qurux badaan hoy gudulaata qurux badaan abxashada aan kuu qabo lix kun iyo lix boqolii dad ka badan intaan jeer ku gadooday lahashada bibiqsiga kalgacdada laabtu aan saro kacaye libiqsiga kalgacdada labxashada aan kuu qabo lix kun iyo lix boqolii dad ka badan intaan jeer ku gadooday lahashada libiqsiga kalgacdada dabtu aan saro kacaye libiqsiga kalgacdada ee laba xagaadadaye dhaxawsiga isaa ee laba xagaadadaye dhaxawsiga isaa dhammaan aynu noqoni usoo logu dhigo cashaqaalu lagu dhigo cashaqaalu ee laba xagaadadaye dhaxawsiga isaa ee laba xagaadadaye dhaxawsiga isaa dhammaan aynu noqonayn lulu usoo lagu dhigo cashaqaalu
dabaalka ugu horreeya haddii aan soo qabto nuur wuxuu nooga yimid falastiin khaliif yuusuf bifey iyo jamiila cabdulaahi cali iyo ifraax ibi iyo xabse maxamed haaruun sucdi cabdulaahi cumar iyo xayaad aragsan cusmaan xuseen iyo badri cabdulaahi ibraahim cabdixareed maxamed haaruun iyo bashiir cabdi maxamed cosobli iyo waxa ay yidhaahdeen shadaad xasan iyo cali nuur isaaq sayaad sayid cumar cusmaan cabdulle dhammaan waxay jecel yihiin iyagoo ku sugan dalalka dibadda iyo qaar ka mida deegaanada soomaalida inay hambalyo gaarsiiyaan jaamac maxamuud xirsi iyo ayaan maxamuud faarax oo gabar ay ugu dhalatay gaashaamo waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey filsan waxa ay leeyihiin allah ka dhigatiisoo weynaato waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta aamin ayaan leenahay aamiin ayaan ana u raaciyey dhambaalka dhinacayga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo caasho khaliif maxamed iyo hooyo faadumo khaliif maxamed hooyo safiye khaliif maxamed iyo hooyo xaliimo owsulu barre abaayo umeyme maxamed cabdulaahi iyo salme maxamed cabdulaahi iyo odageeda cabdiweli faarax barre dhuux axmed xuseen iyo marwadiisa qiyaas maxamed nuur iyo axmed maxamed cumar haashim muuse barre dhammaan asxaabtani oo kala jooga soomaaliya kenya iyo etoobiya waxay tahaniyad aroos ay u dirayaan arooskii aroosada oo kale ah cabdifataax maxamed cabdulaahi iyo saacadiye sahal muuse oo meherkooda uu ka dhacay magaalada ceelwaaq ee soomaaliya waxaan leenahay isku waaro ubad kheyr qaban allaha idinkala siiyo waa tahay heesta labaad in dhegeystayaashan u soo qabanayno waa codkii hibanuura dambaalkan waxa uu naga soo gaaray hooyo faadumo ibraahim jaamac iyo anisa khilaas iyo maryan khilaas iyo sacdiye khilaas iyo nimco cilmi khaliif nimco cabdulaahi xasan iyo faadumo ibraahim cusmaan ismaaciil cabdi maxamed iyo maxamuud yuusuf cabdulaahi iyo faadumo axmed xuseen iyo xuseen maxamuud xareed waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad awood u marayaan hibo maxamed dhuubow iyo cabdifataax maxamed kilaas oo arooskooda uu ka qabsoomay dalka kanada waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin waa hagaag daandulay oo dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah adeer duraan maxamuud sandheere iyo habaryar farxiyo faalug iyo cabdiraxmaan duraan sandheere cabdi duraan sandheere qadar duraan sandheere iyo jeel duraan sandheere dhammaan qoyska reer duraan sandheere iyo qoyska reer gaaciye sandheere iyo adeer gaboobe sandheere xaaskiisa iyo caruurtiisi iyo aaba aadan cabdulaahi cabdile xaaskiisa iyo caruurtiisi iyo adeer cabdiweli cabdulaahi cabdile iyo qoyskiisa dhammaan dadkaasi oo isku duuban islamarkaana kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho ay gaarsiinayaan xasan duraan sandheere iyo iftin aadan jaamac oo uu wiil ugu dhashay dowlad deegaanka soomaalida waa tahay heesta saddexaadna noo soo qabo nuur heesta saddexaad ee aanan dhegaystayaasha u haynana waa iskumaan ogeyn iyo fanaanka cabdiqadar xasan laari
lagama sheego seefku horaysiyo adkasimoo dambeeta midin lagu taalaaadgobaasi hadaaliyo arar wuu ka weynaa jacaylkaan abuurniyo axdigaynu dhigaani miyo looleheni waxa nuurka kaa jirin afka lagama sheego afeebkuu horaysiyo adkasimoo dambeeta midin lagu taalaa afgobaasi hadaaliyo arar wuu ka weynaa jacaylkaan abuurniyo waxdigaynu dhigaani miyo looleheni iskumaan ogin inaad oogtu weyda iskumaan ogin inaad bi'iisu ayaqa iskumaan ogin inaada raaxi goysa wiilkiyo xabaashanayaad iyo seeda asagayga reebta iskumaan ogin inaad oogtu weyda iskumaan ogin inaad bi'iisu ayaqa iskumaan ogin nada raaxi goysa dilkiyo xabaashana inaad iyo sida asagayga reebta waa isreexdi maanto aday ku waqaati isreexdi maanto aday ku waqaati wadigana ruusi walanignu aaya isreexdi maanto aday ku waqaati isreexdi maanto aday ku waqaati wadigana ruusi walanignu aaya dhawaaqaa dhammaantiis uga soo godoomi inkastoo dabaaliyo kasiraan ku leedahay ida aar libaaxday bisa kugu gubaanu aya malahaduusuye nafsida ogolaati ruuxan arxanii gelayno umiyaha dhammaantiis uga soo godoomi inkastoo dabaaliyo ixtiraam ku leedahay sida aar libaaxday isa kugu gubaanu aya malaha duulkuye iskumaan ogin cilmi uugti loo qooday iskumaan ogin in adigu afgoysa iskumaan ogin inan kala isdhowna xabashana inaad iyo sida xasaagayga reebta iskumaan ogin cilmi uugti loo qooday iskumaan ogin adigu afgoysa kumaan ogin inan kala irdowna ilkiyo xabaashana inaad iyo sida xasaagiga reebta استريح دمانتو هذه كل خاتي استريح دمانتو هذه كل خاتي وذيك انا روسي ولا نبن آية استريح دمانتو هذه كل خاتي استريح دمانتو هذه كل خاتي وذيك انا روسي وراني ابن آيها amantaada guudiyo quruxdaadanaadka ma adkayn karaaye sida ubixi nuuraay wadnaqaada baarto idilkood haweenkana aadan ka hibayso wux la aaminaayo xajin karaamaanu aqlilaan ku muudi amantaada guudiyo quruxdaadanaadka ma adkayn karaaye sidi ubix nuuraay wadnahaada baarko dhambaalkana nuur waxa uu naga soo gaaray cabdisalaam kajooji iyo axmed sheekh mahad cabdulaahi warsame ibraahim cabdirasaaq ciise cabdiraxmaan saalax axmed mahad cabdisalaam cusmaan iyo badri cabdulaahi ibraahim waxaana ay jecel yihiin inay tahniid hawada u marayaan jaamac maxamed xirsi iyo ayaan maxamuud faarax oo gabadhay ugu dhalatay gaashaamo waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey filsan waxaan leenahay filsan allah ka dhigatiisuu weynaato oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda wax tarta dhambaalkan wuxuu noogu yimid injineer cali maxamed diiriye iyo cabdiraxmaan maxamed maanka iyo mawliid maxamed satar iyo salmaan maxamed samaan aadan inshaar dacar iyo doctor maxamed cabdulaahi cabdi iyo beela cabduqaadir nuur saamiya maxamed iyo eedu hibo qaasim iyo hooyo kaaho nasro beexaane iyo habaryarkiin cabdi shube ustaad qadar faarax ukure rayaan cali maxamed akraam cali maxamed iyo dhammaan asxaabta waxayna hambali u dirayaan xariir deeq cabdulaahi iyo marwadiisa cimran naasir cali oo ku aqalgalay degmada beled xaawo waxaana ay leeyihiin arooskeena aamiin waxaan idiin ciyaaraynaa heesta beenaraad male waxaa qaadaya salaad maxamed shardi
raad male beni raad male leelalaw dun mooga
warqadda ugu dambeysana waxay naga soo gaartay hooyo saciido sheekh aadan iyo hooyo zaynab maxamed hooyo nabiife maxamed aamine ibraahim malaaq nuurto ibraahim malaaq saruuro ibraahim malaaq xareede ibraahim malaaq iyo cabdiqani ibraahim malaaq iyo cabdicasiis ibraahim malaaq dhammaan asxaabtana isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan hodan cabdi cali iyo cabdi muriid ibraahim malaaq oo wiil ugu dhashay xerada dhadhaab dhagaxley wiilkaas waxaa loo bixiyey xudayfa waxaa leenahay xudayfa ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta afraad een dhegeystayaashana u soo qabanayno waa codadkii axmed naaji iyo faadumo qaasim hilowle intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabad gelyo
adoon ku arkaa imaanka ordaaye adoon ku arkaa imaanka ordaaye adoon aragtay aheene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaan leesku keen arko eedan ku keene adoon aragtay aheene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaan leesku keen arko eedan ku keene asturnaana oon iska adkaane intaas iga yeel arwaaxayga waaye inaan asturnaana oon iska adkaane intaas iga yeel arwaaxayga waaye adoonku arkaa imaanka ordaaye ee adoonku arka imaanka ordaaye adoonku arka imaanka ordaaye adoonku arka imaanka ordaaye
aan aan kuu sheego iyo ajarkuma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaye inaan arrin been aan kuu sheego iyo ajarkuma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaye inaan yahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba may kula ahaatee inaan yahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba maa kula ahaatee Waaye, ee adoonku arkaaye maankaa ordaaye